faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal rediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo ad joogtiinba kusoo dhowaada warka subaxnimo ee raadiyo cadaada qodobada saakii ugu dooroon aad maqli doontiin waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo guddoomiye kulan ay ka soo qayb galeen shirkadaha maalgashiga ee soomaaliya loogana hadlayay qiraadka dalka maamulka somalilan oo sheegay inay wax laga bedeli doono haa dastuurka somalilan sida ugu dhaqsiyaha badan madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni oo kulan la qaatay dadka ku dhaqan magaalada boosaaso oo sheegay inay qayb weyn ka qaatay horumarka ka jira magaaladaasi dadka ajaanibta ah ee ku nool ciidamada dowla deegaanka soomaalida oo qabtay rasaas aad u fara badan shaaciyana halka loo waday dowladda u k oo soomaaliya iyo kenya cadaadis ku saaraya in wadahadal lagu dhammeeyo muranka u dhexeeya ee badda qaar ka mid odayaasha beelaha deegaanada maamulka galmudug oo sheegay in la musuq maasuqay doorka ay ku lahaayeen maamulka galmudug xildhibaana ka tirsan maamulka hiirshabelle oo eedeymo u jeediyey guddoomiyaha sare ee baarlamaanka maamulka hiirshabelle sheeganay inuu gabay xilkiisa qodobada debadda aad ku maqli doontiin warka subax ee raadiyo cadaada waxaa ka mid a qoys isku haysta maydka fanaan caan ahaa oo la qariyey qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontiin dhegaystayaal warka subaxnimo ee raadiyo cadaada isku diyaarsha goordha warka oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa maalinimo arbacaha taariikhda ay ku aastaysan tahay labada bisha tobnaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka warka saakay waxaa soo saaray lana socodsiinaya anigoo ah mahad nuure axmed sharma ka suley ayaa farsamaynaya soo dhowaada dhegaystayaal ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa guddoomiye kulan ay ka qayb galeen shirkadaha maalgashiga ee soomaaliya looga hadlayay qiraadka dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa guddoomiye kulan ay ka qayb galeen shirkadaha maalgashiga ee soomaaliya oo looga hadlaya maalgelinta horumarka kheyraadka biyaha ee dalka ayaa sheegay in maalgelinta horumarka biyuhu ay ka dhigan tahay kobcinta dhaqaalaha sare uqaadida amniga iyo kalsoonida dalka iyo dhismaha hay-ada lagu kalsoon yahay wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay james wan maamul goboleedyada bangiga horumarinta afrika iyo arrimaha kaabayaasha dhaqaalaha madaxa bariga afrika ee wasaaradda iskaashiga dhaqaalaha dowladda jabaan iyo agaasimaha bangiga adduunka ee soomaaliya dowladaha ruganda yuganda iyo kenya ayaa kulanka ka sheegay in maalgelinta kheyraadka biyaha ay dalka muhiim u tahay horumarinta bulshada xasan cali keyr ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa uga mahadceliyay deeqbixiyaasha sheeganaya in loo baahan yahay in la joogteeyo taageerada si loo gaaro hadafyada la hiigsanayo oo ah in shanta sano ee soo socota ay dadka soomaaliyeed helaan biyo ku filan iyo in la maamulo kheyraadka biyaha arrinkaas oo qayb ka qaadanaysa horumarinta dhaqaalaha iyo yaraynta qalalaashaha ka dhasha biyola-aanta iyo saamaynta abaaraha
soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa shan iyo toban milyan dhibic afar afar afar iyo labaatan boqolkiiba oo ka mida dadka soomaaliyeed oo keliya ayaa heli kara biyo wanaagsan oo ku filan waa waddanka ugu yar marka laga hadlayo helista biyo wanaagsan laakiin arrinta xiisaha leh waxa weeye in qiyaasta biyaha dhulka hoostiisa ku jira waddanka ugu badan uu yahay soomaaliya oo waxaa laga heli karaa trilyan oo litar halka sanadkii aan biyahaasi ka isticmaalno qiyaas ahaan trilyan oo litar qaar ka mid a wasiirada maamulka somalilan ayaa sheegay inay sida ugu dhaqsiyaha badan wax looga bedeli doono dastuurka maamulka somalilan wasiire ka tirsan maamulka somalilan oo warbaahinta kula hadlaya magaalada berbera ayaa sheegay inay dastuurka somalilan wax kabedel lagu samay doono wasiirka arrimaha gudaha maamulka somalilan maxamed axmed kaahin ayaa sheegay inuu qorshaha wax kabedelka dastuurka lagu soo dari doono qodobo mamnuucaya in dadka wata baasaboorka ajaanibta inay somalilan madax ka noqdaan waxa ay sheegeen in dhibaatooyinka somalilan ay qayb ka yihiin dadka ay ka yimaadaan dalalka dibaddiisa ee baasaboorada ajaanibta wata oo islamarkaana xelalka ka qabanaya arrimaha dastuurka way jirtaa aragti fara badan baa ka jirta in dastuurka wax laga bedelo meelo uu qadiyo yahay ayaa ka jiraysa maalinta ugu horreysay faraha la saaro sidii xasan u sheegaya kow kooxan ka noqonaysa nin isdhiilay oo dal ajinabi jooga oo baasaaboor wadani oo maraykana mid ingiriisa mid finland ah mid iswidana sita madax ka noqon maayo ayaa ugu horeysa ka qormaysa
mas-uuliyiintan somalilan gaar ahaan kuwa xisbiga wadani ayaa maalmihii ugu dambeeyey waday ololo wax looga bedelayo dastuurka si loo qanciyo qaar ka mid ah beelaha deegaanada maamulka somalilan madaxweynaha maamulka puntland oo kulan la qaatay bulshada ku dhaqan magaalada boosaaso ayaa sheegay inay qayb ka qaatay horumarka magaaladaasi dadka ajaanibta ee ku nool siciid cabdulaahi deni madaxweynaha dowlad goboleedka maamulka puntland oo kulan la qaatay bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaalada boosaaso ayaa sheegay inay dadka ajaanibiga ee ku dhaqan magaalada boosaaso ay qayb weyn ka qaateen horumarka ka jira magaaladaasi siciid cabdulaahi deni ayaa ku ammaanay dadka degan magaalada boosaaso doorka wanaagsan ee heebsooca lahayn ay ka qaateen dadkaasna ay ku soo dhoweeyeen magaaladaasi taasna waxa uu sheegay inay qayb weyn ka qaadanayso horumarka ka jira magaalada maadaama ay tahay magaalada boosaaso magaalo ganacsiyeed waxa uu sheegay in laga wada shaqeeyo amniga iyo sidoo kale isdhexgalka bulshada sidii horumar waare loo gaari lahaa nabadna ay uga dhici lahayd magaaladaasi ganacsigana ay kor u sii kici lahaa
odayaasha isimadii dhaqanka ganacsatadii iyo bulshadii qaybaha kala duwaneed ee halka degganayd waxaan uga mahad celinayaa sidii wanaagsanayd ee dadka soomaaliyeed oo aan kala sooca lahayn oo aan kala haybta ahayn ee u soo dhoweeyeen waxaad og tihiin in badan oo halka joogan ay ka warqabtaa dadka degaanada bartamaha soomaaliya ku nool dadka degaanada koonfurta soomaaliya ku nool dadkii waqooyiga ku noolaa intoodii badan ama intoodii ganacsanaysay waxay marar mararka ka mid a hooy u ahayd magaalada boosaaso oo ahayd dekedda keliya oo furan oo adeega bulshada soomaaliyeed meel kastay joogto gaarsiisa runtii dadka reer boosaaso way ku ammaanan yihiin waan uga mahad celinayaa in ay dulqaadkaas iyo duruufihii adkaa oo dadkii soo maray oo aan ka mid ahaa dadkii u soo qaxay ay dadkaas runtii ay ku soo dhoweeyeen waa wax taariikhda soomaaliyeed baalkeeda geli doono marna aan la ilaawi doonin
dadka soomaaliyeed markaad degaanada kaleeta dadka u dhasha aad waraysatid waa degaanka keliya oo dadka markay yimaadaan ay halka dareemin qalo oo ay dareemin kala qoqob oo ilaa iyo hadda dadkii berigaa u soo qaxay oo aan degaanadan ka tirsanayn xataa degaanadoodii markay nabad noqdeen ay ku noqon waayeen oo goosteen inay halka degaan ammaan badan bay ku mudan yihiin shacabka dadka reer puntland gaar ahaan boosaaso oo dadkaas runtii ka dhigtay walaal waxaa markhaanti ah dadkii yimid in la soo dhoweeyey keliya kuma ay koobanaane waxay qayb ka qaateen muuqaalka iyo magaca iyo sharafta maanta boosaaso leedahay dhismaheeda qayb weyn bay ka qaateen waxay waxay geliyeen hantidii ay ka shaqaysteen waxay geliyeen hanti degaano kale ay markii dambe ka keeneen ilaa maanta ay boosaaso tahay magaalooyinka ugu caansan dalka soomaaliya dhinaca dhaqaalaha iyo nolosha marxaladahaas kala duwan ay boosaaso soo martay dadkii gacanta ka geystay oo qaybaha kala duwan ee bulshada ahaa oo ay ugu muhiimsan yihiin bulshadii ganacsiga maadaama magaalo ganacsi ay ahayd runtii waxay geliyeen wakhti fara badan oo ay adag tahay in soomaaliya inteeda kaleeto laga helo adeegyada noocaas waxay ahayd magaaladii ugu horraysay oo laga fuliyo taleefon burburkii kadib waxay ku guulaysatay mobayladii ugu horreeyey in halka laga fuliyo waxay ku guulaysatay in xawaaladaha iyo serviceska kale dadku u baahan yihiin la qabto waxay noqoto meel xarun u ah bulsho soomaaliyeed iyo bulsho badan oo ajnabi ah waxaa halka degganaa dad carab ah dad hindi ah dad beershiyaan ah iyo dad afrikaan ah oo qaybtood ilaa iyo hadda ay ka shaqeeyaan magaalada oo way dega- degaanka dhigteen runtii magaaladan waa magaaladii ay ka soo aasaasantay fikirka puntland maxaa yeelay dadkii indheergaradka reer puntland degaan kasta puntland ha uga noolaadee waxaa hooy u noqotay magaalada boosaaso oo markaas ahayd isha keliya oo nolole ay ka jirtay runtii dadkii halkaa isugu yimid waxyaabaha ay xoogga saareen waxaa ka mid ahaa sidii puntland u heli lahayd dawlad danaheeda ka shaqaysa intay hayso in ka badan ku kordhisa waxaa nasiib wanaag ahaa guddigii puntland aasaaskeeda hogaaminayay gobolka bari waxaa u matalaya maantana senatar ah senatar bootan oo halka fadhiya qaar ka mid ah odayaasha beelaha dega deegaanada galmudug oo kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa sheegay laga musuqmaasuqay doorka ay ku lahaayeen maamulka galmudug qaar ka mid a odayaasha dega beelaha deegaanada maamulka galmudug oo kulan warbaahineed ku yeesha magaalada muqdisho ayaa sheegay in meesha laga saaray saamiga ay ku lahaayeen awood qaybsiga ah maamulka galmudug ama dhismaha odayaasha ayaa sheegay in la musuq maasuqay saamiga ay ku lahaayeen awood qaybsiga ahaa dhismaha maamulka galmudug waxayna dowladda federaalka si gaara wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta oo garwadeynka doorashada galmudug ugu baaqeen inay cadaalad samaysa islamarkaana ay ilaaliso xuquuqda beelaha dega deegaanada maamulka galmudug qaar ka mid a odayaasha oo warbaahinta la hadlayana hadalladoodii waxaa ka mid ahaa cabashadayada cabashadayadu waxay tahay koob iyo tobanka beelood oo galmudug ku qaybsaday xuquuq barqo yaanu ka midna beesha shiikhaaleed baanu nahay haddaanu nahay reerow qudub xuquuqdayadii baan doonaynaa waxaan ka doonaynaa dowladda federaalka waxaan ka doonaynaa maamulka galmudug waxaan ka doonaynaa odayaasha reer galmudug yaanu ka doonaynaa waxaan rabnaa marka in laga siiyo xuquuqdayda wasaaradda arrimaha gudaha ayadaa arrintan u xilsaaran ayadaa khilaafka beelaha inay dhammayso loo xilsaaray wasiirka arrimaha gudaha mas-uul dadka ah waxaan doonaynaa waxyaga miiska in laloo saaro reer galmudug dowladdii aad dhisateen waxa burburiyey ee ay isu taagi weyday waa xaqdarradii dhismaheedii aad ka samayseen ee odaygii hadda iga horreeyey uu sheegay dadka maanta ku abtirsada aqoonta diinta islaamka ama dugsi ha noqdo ama jaamacad ha noqda dadkii wax soo baray oo laga helaya boqol qof oo maanta waxa i dhegaysanayaan u malaynaya oon kolle i beeninaynin dadka xuquuqda intaa kule lahaa in iyaga oo taagan oy meeshii degan yihiin in qoys keliya shan xildhibaan la siiyo beelaha galmudugowna aada raalli ku noqotaan jawaabteedii wada hesheeno dowladdiinna wataa mayna caga dhigin haddana insha allah haddaad cadaalad wax ku dhisi weydaan istaagi mayso
goboladaas galmudug een, oo dhismi waayo la isku dayey waxay horoo ka dhacay xaq ma ahayn soomaalida deggan looma xaq suurin horta marka u horraysay taasi waxaa u daliil u ah beesha sheekh khaaleed oo deegaanka mug ku leh marka hore waxaa la baday waxay ahayn shan xubnood ma ahayn macnaha xaqooda ma ahayn way inay macnaha xuq- xaqi ay ku lahaayeen galmudug ma ahayn galmudug waa laba gobol galgaduud iyo mudug waay dulmiga hore inuu meesha ka tago qolo walba xuquuqdeeda siday ahayd loo siiyo saad u wada jeediin ama aad dareemaysiin ee, waa beelaha soomaaliyeed qey- beel ka tirsan waa beesha sheekhaal oo reer uqudub kow ee, taageerada dowladda federaalka ay u hayso dhammaan shaqooyinka ay qabatay gaar ahaan ee, galmudug waxaa ee, lambar laba een, taageerada iyadana ay u muujisay shirkii dib u heshiisiinta ee ka dhacay galmudug meesha waxay soo wada dhoweynaysaa waxyaabahaas aan hore u xusnay ee, waxayna ka cabanaysaa beeshu oo cabashadeeda xoogga ay u saaraysaa xuquuqda ka maqan oo kaga maqan ee, g- galmudug in ay dowladdu ay meel u saarto baaq ugu jeedinayaan marka dhammaantood intaasaan xusnay in arrintaas uu reerkaasi tabanaayo inay si cumqiga uga wada hadlaan hoos u fiiriyaan ay wax ka qabtaan marka intaasaan kusoo gabagabaynaya qaar ka mid ah xildhibaanada maamulka hiirshabeelle ayaa eedamo kulol u jeediyey guddoomiyaha sare ee baarlamaanka maamulka hiirshabeelle sida warkaani magaalada beledweyn ooga soo diray bashiir cabdile cusmaan xildhibaan sharmaarka xasan geni oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabelle oo ku sugan magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle ayaa eedeyn u jeediyey guddoonka sare ee baarlamaanka maamulka hirshabelle waxaana uu sheegay inay la xisaabtami doonaan sida kale fadhiga dastuurka uu qorayo qodobkiisa ee sideed tobaad golaha baarlamaanku wuxuu kulan yeelan karaa sanadkiiba laba mar oo min afar bilood ah laba mar oo min afar bilood ah afar bilood markuu shaqeeyo laba bilood oo fasaxa ayuu leeyahay shaqadii afarta bilood ahayd iyo fasaxii ahaa labada bilood waxaad moodaa labadiiba in laga dhigtay xilli fasaxeed taasna waa jileec ka yimid hogaanka baarlamaanka oo isagu ka labalabaynaya ama shaqadii loo idmaday xildhibaanadiiba ku qalqaalinaya dhahay war adiga buuqaadu waad batay wasiir baan kaaga soo qaadaya dowladda aad moodaba dalaalo u shaqeeyo xukuumadda in ay yihiin wayna dhacday oo caddayn baa loo hayaa sababtoo ah waad aragtaa gudoomiyihii baarlamaanka wuu la maqan yahay baa lagu leeyahay xildhibaanka gudoomiye ku-xeenkii magaalada joogay iyo gudoomiye ku-xeenkiisa labaad ee aanu leenahay war shaqadii aynu qabanno waxay ku doodayaan wuu xiran yahay iyo wuu furan yahay hadduu furan yahay bal ciddi geli lahayd ka keena degmadaas jowar konton xildhibaan ee kooran buuxisa hadduu wasiir qaatay hadduu beeshiisii xildhibaan ka soo qaatay intaba kuma iimaan qabo oo halkii loogu talagal ku shaqayn maayo imise baagamowdo ah ayaa joogta aqoon-yahan ah u dhashay reer hirshabelle ah matalaad ku mateli kara haddii ahaan lahayd wasiiro ama ay ahaan lahayd golo baarlamaan sanadka inoo haray ama aan bulshadii u sheegno oo baarlamaankii waa la kala diray ee beel walba baarlamaankeedii ciddii ku mateli lahayd ha keensato waayo yaanan wakhtiga ka lumin wakhtiga yaanan ka luminin dadyoga hirshabelle ee doonayo in ay maamulkaasi horey u socdo waxaan la xisaabtamaynaa xukuumadda secondly habkan ay ugu talagashay magacaabista nidaamyada qaabka daran ah ee aan waafajisnayn digratooyinkan dastuurkii loogu talagalay toban jeer baan ugu yeernay intii ka horreysay madaxweyne waare inuu soo gobgol waa uu ugu talagalay inuusan maamul ka dambayn war hadduusan maamul kaa dambayn dad way kaa dambeeyaan dadkaa kaa dambeeyana maamul la-aan marnaba ma ahaanayaan marnaba ma ahaanayaan secondly waxaan arkaya xildhibaano ka cabanaya oo reer hiirshabelle u kala qaybinaya hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo dhahaya xisaabtii waana laka basaday walaalayaalow teetii qabiilka lagu qaybsanaya taas maana ahayn waxaa lagu qaybsanayay cod codkaas ay ku yimaadeen reer hiiraan haddii ay yihiin dhahayo halka madaxweyne ku-xigeen ayaanu ku leenahay ee afar iyo eber baana la diray ee annaguna waxaan u malaynaynaa in hal iyo eberna la diray waayo madaxweyne ku-xigeenku isaguna rag noo waa annaguna nin u weyne dadkiinaan hor dhaafno iyo wixii ay noo idmadeen inaynu qabanno sidoo kaleeto madaxda ugu sarraysay maamulka hirshabelle ayuu ugu baaqay in ay baneeyaan xilalka ay hayaan waxaana uu tilmaamay in ay wax u qaban waayeen dadka ku nool deegaanada maamulka hirshabelle madaxweynaha xukuumadda ugu sarreeya maaliyadiisa kiisa arrimaha gudaha dhammaan waa guuldaraysateen walaalayaalow dee xilkii shalay aynu idin dooranay iska casila haddaad iska casili weysaanna de qodobkii shalay tore aan idinku dooranay kii ku lamida ayaan idin adeegsanaynaa xilkiina waa idinka qaadaynaa aad ayuu mahadsan yahay bashiir cabdile dhegaystayaal warkii subaxnimo ee raadiyo cadaada intaa ayaanu saakii ku soo afmeeraynaa warka anigoo mahad nuure axmed ayaa soo saaray lana socodsiinayey dhanka farsamada waa sharmaa ka suulay tan iyo intaan warkan midka xigo ku kulmi doono dhegaystayaal waxaan ku dhaafaynaa subax wanaagsan